تاريخ عودنا ورجعنا من جديد بالدماء
لأجل سرنا اسألوا التاريخ عنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa idaacadda islaamiga al andalus ramadaanulkariim waxaa la soo gaaray wakhtigii aan ku ballansanayn duruustii futuuxaatul islaamiya fii ramadaan oo ka mid ah duruusta ramadaanka aan ugu talagalnay waxaana inoo soo jeedinaya sheekh aadan cabdiraxmaan sheekh aadan sunne xafidahullah aan ka wada faa'iidaysanno dersiga
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد jihaadku dhinac marka laga eego culimmadu waxay u qaybiyaan jihaad lagu dagaalamo xadiidka oo ilaahay qur-aanka ku sheegay iyo jihaad lagu dagaalamo xujada haddii ilaahay nagu waajibiye jihaad gaalada aynu la jihaadno oo xadiid iyo naar aynu kula jihaadno hub iyo saanad iyo maadda aynu kula jihaadno seefaha oo laysku garaaca aynu kula jihaadno sidoo kale waxaa weligiiba aan hadhaynoo baaqi noqonaya abad wakhti kasta oo la joogo iyo meel kasta oo la joogo jihaadka xujada iyo bayaanka cilmiga lagu jihaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala iyadoo rasuulkiisa uu la hadlayo wuxuu ku yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira macnaha waxa uu leeyahay rabbi qur'aankan ilaahay kuu soo dejiyey ee macnaha xujajkiisa iyo baraahintiisa kula jihaad nimankan gaaladaa ee kufriyey hana baaqi yeelin dadaalka aad hayso halka ugu dambaysa galka seefta ku idlee inaad xaqa u nusrayso oo baadilkana aad afka ooda ka saarto ilaa waxaad kari karaysa inaad bixiso mooye ha ka hadhin xataa haddaad arkayso aadamahan kaa soo horjeedo takdiib iyo jur'ad iyo dhiiranaan uu samaynayo waxa aad aragtay isagoo ku sugan adigu dadaalka bixi iyo waxaad awood hayso hana ka quusanin basharka hadaayadiisa in ilaahay gacantaada ku sababo qaala ibnuqayim walaa rayba ana alamra biljihaadi almudlaq inamaa kaana bacda alhijra فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تدع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا فهذه الصورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة ساد المعاد إمامك علامة ابن قيم با وحا ولي رحمه الله تعالى شك كما بو يري فريتانك جهادك الله أمري إيسي مطلق الجهاد لو يري بدون قيد وحلا وحلا يجرين waxa ay arrintaasi timi ee layidhi jihaad dhammaystirma mudlaqa jihaada waa hijrada dabadeed amaa jihaad ku qaydan oo keliya xujada iyo cilmiga kaa waxaa lagu amray nebiga calayhi salaatu wasalaam maka markii uu joogay marna gaalada falaa tudici alkaafiriin cahdulmaka cahdigii dacfiga nebiga waxaa la amray inaanu gaalada addiicin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo diintu hariib tahay islaamka maanta labada bilyaar marayaana waxa weeyaan halkuu maanta taagan yaha dacfiga iyo hawaanka gaaladii uu markaasi u noqday maqaar markaasi u noqday meel yaalla marna ha adeecin ee la jihaado qur'aanka kula jihaad weliba waxaa lay jihaadan kabiira jihaadka aad u weyn marka xujadii cilmiga ee lagu jihaadaya xujadii cilmiga waa jihaadan kabiira suura makiya weeyaan maadaamay suura makiya jihaadku mashruuc mu ahayn maka oo waxa weeyaan markaasi halkaa ayay muslimiintu ay joogeen waxa weyaan jihaadkaasi waa tabliiq diinta dadka la gaadhsiiye xaqa oo xujada lagu jihaado lagu qarciyo oo lagu garaaco xujada ducaadda ku jihaadaya xujada waxaa hor taagan oo jabhadda ka soo horjeedaa ay tahay ardaydii qolada mustashriqiinta ah waa niman culumtii sharqiga ee wakhtigan sharqul awsad iyo dhulka loo odhan jiray intay yimaadeen ka bartay diintii si islaamka markaasi loogu darbiyo isaga aaladiisi lagu garaaco kuwa ardaydoodii baa jooga waxaa jooga sibyaantii ay canqariyeen calmaaniyiintu waxaa jooga ducaad ku baaqaya qowmiyad waxaa jooga maasuuniyaddii caalamiga ahayd ee malaaxidada bilaaddiinta ah kuwaa waxaa hor joogan oo kaa soo hor jeeda ku baaqaya samaalatul adyaan war diimuha saaxiibaan oo diimaha saaxiibaya ah waa diimo nooc ma ah xaq iyo baadil maa isu iman kufri iyo islaam maa isu iman maya maxaa haddaa laysu keenaya la jabcinayaa walaalnimo iyo saaxiibnimo ka dhexaynaysaa ma islaam iyo yahuudiya ma islaam iyo kiristaan ma islaam iyo buudiis ma islaam iyo hunduug maxaa maxaa walaaloobaya waxaa markaa ka soo hor jeeda kuwa ku baaqaya dacwa ila salaam alcaalam albaarid caalamku waa in caalam salaam iyo nabadgelyo caalam iyo gacanta la isqabsadaa la doonaya waa mid aad u baarida markaasi weeyaan caalamkan baarijaadka iyo sawaariikhda iyo daroonka iyo maxaanku dhahdaa nucliyerka loo haysto nin markaa waran iyo seefsi ku dagaalamaya ama daroon loo soo kaxaysanay nin isagoo aakee ku dagaalamaya waxaa weeyaan yacni aslixada ugu mutadawirsan ayay la yimaadeen halka maanta uu ka dhacayo ukrain ukrain meesha la yidhaahdee ruushka iyo uu ka dhacayo reer galbeedka iyo reer barigu ay isku dilayaan aslixada lagu isticmaalayo ayaa geeska afrika maanta lagu isticmaalaya cidda lagu isticmaalayaana waa dad cusal oo faramadhan iyo beereley iyo reermiya xoolo dhaqato ah oo intay dayaaraddu u timaaday damsiisoy baabiiso ayay leedahay waxaan rahaabkii ugu weynaa baan laayay carruur yararoo qaangaadhnoo siddeed jira ah intay damsiso iyo islaamo bay leedahay irhaabkii ugu weynaa hada salaamukum alcaalami waa salaamkiinna caalamiga ahaa colaaddiinna caalamigaa noo sheega marka bal cadaawaddiinna caalamigaana nabara tiinna salaamkaa waana aragnay markaasi waxaa inoo taagan oo kaa soo hor jeeda ardaydii yuhuudda iyo saleebiyada caalamiga ah kuwaasoo beerlaxawsaday culamaa'u suu dabeedna iyaguna buraashadii suntahayd u soo biyeystay oo mujtamacoodii muslimkaha fasahaadinaya qur'aanka waxaa u sugan quwadda iyo suldaanka ilaahay uu ku soo dejiyey iyo markaasi balaaqada ilaahay uu markaa dhexdiisa dhigay ta'siir camiiqa oo xeel dheer oo ruxaya quluubta gilgilaya arwaaxda cid ishortaagi karta ayi mujaadil wa mumaaxil mid kasta oo doodyahan aftahana oo maakira way isleeyihin tacniya qur'aanka xaggan kaga yimaada markii qur'aanka xujo iyo baraahin ay u dhigi waayeen waan gubaynaabay ku leeyihin waan ku joogsanaynaa waan jarjaraynaa markaa xuja markaad iskaga celin weydo taasi xujatu daciif weeyaan markaasi waa waa dilada daciifka markuu wax kala garan waayo anigu markaa kitaabkan gubayaa buu ku leeyahy adigoo gubay baanaad waxba yeelayn ilaahayna waa ilaa xaliima oo dulqaad badane sidaad markaa dhulgariirka maanta aragteen si ka daran buu markiile dhulka idinla jari oo badda idinku gariirinuu dusha idinka saari laakiin ilaahaygu waa dulqaad badan yahay leanna kalaamkii rabbialcaalamiin baa saa u gelaysaan ilaahayna idinku daawanayaa waxaa markaasi asiibaya nimankan waali iyo junuun baa ku dhacaya markay arkaan sugnaanshaha ducaadda mukhlisiinta iyo culimmada rabbaaniyiinta ee markaa iyagu garta iyo xujada helay oo hortaagan markay arkaan waali baa ku dhacaysa kuwa markay arkaan xujajka ay ku garaacayaan ee qur'aaniga ah ee iftiimaysa ishraaqaysa markaasay waalanayaan haddaanu arrintaasi jihaad ahayn maxaa jihaad noqonaya waa jihaadkii weynaa markaasi weeyaan ramadaan shahruuljihaadi waalfutuuxaad marka ramadaan waa bishii jihaadka iyo futuuxaadka ilaahay ugu manaystay casa wajalla ummaddani ummatu markaasi nebiyi ummatulijaaba bishaan markaasi shahru ramadaan waxa weeyaan intisaaraadka ugu sarreeya ee ugu markaasi daahirsan ee ugu macaan ayaa ilaahay subxaana watacaala bishan dhexdeeda uu siiyey calaa midaari taariikha markaynu taariikhda oo dhan dib u akhrino aynu doonaynona inaynu markaa awqaadan soo socoto insha allah ka hadalno shahru ramadaan waxay calaamad u tahay cadiyadda iyo markaasi deeqsinimada waxaynu qaabilaynaa bil la siiyey ummaddan dhexdeeda arrimo iyo khisaal bil kale oo la siiyey markaa fadaa'isha ku jirtaa iyo darajaadka laga helayo bil kale aanay ku jirin jihaadka ayaa ugu horeeya oo bisha waa bishii futuuxaadka oo la sharciyeeyey goorma culimmada qaar baa waxay sheegayaan sida doctoorka la yidhahdo abushahba oo kale tashriica jihaadku waxa uu dhacay awaa'ilka sannadkii labaad ee hijrada waxaanuu ku cileeyey sababta muslimiinta ayaa rasuulku waxay ku mashquulsanaayeen sannaddii koowaad ee hijrada tandiiminta nolosha xagga diineed iyo xagga adduunyo iyo dhisidda meelihii markaa ilahay lagu caabudayo masaajidkii nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam iyo umuurihii maadiga ahaa ee nolosha aadamaha markaasi ragga mujaahidiinta ay ku noolaan lahayn iyo qoysaskoodii iyo dadkii soo qaxay iyo duruqda markaa kasbiga ayay intii hore ku mashquulsanaayeen iyo inay tandiimiyaan axwaashii siyaasadda waxaa kaloo markaa la samaynaya ta'aakhigii muhaajiriintii iyo dadkii ansaarta ahaa ilaahay markaasi uu qulubtooda isu soo dumay rasuulku uu walaalaynayey iyo cadowgii xataa la deganaa yuhuudda ee maakiriinta ahaa iyagana markaa heshiisyo lala galay ay xukuumadda islaamka ee halkan laga binaynayo ay markaasi ku qaydnaadaan iyada markaasi quyuuddeeda iyo awaamirteeda aanay dhaafinoo sidaa laysku gaashaanbuuraysta difaaca caamka ah ile madiinay degan yihiin sharkooda si looga nabadgalo sharkooda si loo nabadgalo saasaa markaasi ee culimada siirada markaa wakhtigaana ay qoreen waxaa kaloo sheekhan ustaadkan caalim markaas saalixu la yidhahdo markaas shaami wuxuu leeyahay sanadkii koowaad aakhirkiisa ayaa jihaadka la sharciyey iyo sanadkii labaad awalkiisa waa isla mid sanadkii hore aakhirkiisa iyo sanadkii dambe wax isdiidan ma jiro waa wakhtiyada wakhtigii jihaadka la sharciyeeyey mar haddii markaa jihaad loo sharciyeeyey muslimiintu waxa ay noqdeen markii u horreysay ee islaamka markaasi dee uu sadrigii hore ku sugnaa mamnuuc waxaa ka ahayd inay gaalo la dagaalamaan waxaana lagu amray sabirka inay laasimaan salaada tukadaan ilaahay subxana wa tacala daacadiisa ay shamiraan markaasi waana lixikma ilaahiya ilaahay subxana wa tacala marka xikmad buu uga jeeday udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir kuwan lala diriirsan yahay ee muuminiinta ah dagaal baa loo fasaxay sababtuna waa maxay biannahum dulimuu markay soo hijroodeen baa jabhadda dhinac walba lagaga soo tuuray markaa qawska dhinac walba markaasi uu kaga yimiye qaansadu oo leebkii meel walba lagaga soo riday oo lagu cidhiidhi geliyay halkii dowladda islaamka oo rasuulku ku aasaasayay wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahayna keligii inuu u nusreeyo iyadoon junuud kaleba la dirin awood buu u leeyahy waa qaadir rabbi subxaana wa tacaala qudrad iyo karaan xaqiiqaa buu arrintaa u leeyay markii ay muhaajiriintii madiina yimaadeen waa la dhibay waxaana laakiin ay heleen ma'wi iyo maqar iyo meelay degaan iyo ka indilaaqaan iyo xarun manaca iyo gaashaan iyo quwadna way heleen dabe hadda waxaa loo idmay oo loo fasaxay inay la dagaalamaan kuwa iyaga la dirirsan wakhtiga intii ka horraysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxa uu ku samaynaya sabirsiin inay dulqaad u yeeshaan ciqaabka iyo adaaga iyo dhibaatada cadowga kaga imanaya waxaanuu u bayinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam muuminiintii isaga la jiray ibtilaaga iyo imtixaanku inuu hordhac u yahay tamkiinka iyo in markaa gacanta lagu dhiga arlada oo ilaahay nasri keeno waayo ninka ama shakhsiga lama markaas siiyo tamkiin oo talada iyo arrinka gacanta looma geliyo jer oo imtixaanku horta ka soo horreeyo saxaabigii la odhan jiray khabaab ibnul arad ee dadkii la istidcaabsanayey ee la gumaysanayey diintooda lagu dhibayey maka isaga iyo majmuucadii la midka ahayd baa rasuulka uda yimi marka isaga ayaa warramaya wuxuu ihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan u yimi waana lala socday isaga oo barkaday go' oo hadhka markaa kabcada hooskeeda jiifa ayaa rasuulka u nimi calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa nahayse buu idhi dhibaato iyo shiddo aan kala kulannay nimanka mushrikiinta ay diintaydii nagu dhibeen marka waxaan ku uhi yaa rasuul allah bal waxay weydiin goormaa naloo gargaaraya ila saanaan ku suganay maad ilaahay noo baryaynin rasuul allow in ilaahay dhibka naga saaro nebigu hadalkaa wuu ka xanaaqay waana ka cadhooday nebiga caleyhi salaatu wasalaam hurdadiibuu ka soo kacay uu soo saro fadhiistay isagoo wejigu guduutay waxaanuu ku yidhi war dhegaysta dhab ahaan waxaa jira xaqiiqada aan idin warramo dadkii idinka horreeyey ee muuminiinta ahaa sidai diintooda loogu dhibay baan idiin sheegayaa buu yidhi qofka marka uu muumin noqdo qof muslima noqdo inta lasoo qabto ayaa waxaa la samaynaya bir xadiida oo sida saqafta lagu feedho oo kale ah dabeedna jidhkiisaa lagu mudmudayo lagu jeexjeexaya birtaa xadiidka ah ee showkadaasaa lagu jeexjeexaya oo inta u dhaxaysa markaasi cidaamka iyo hilibka iyo seedaha ayaan waxba la fiicad loo kala reebaynin arrintaasi dhibaatada iyo aalamka iyo xanuunka ay leedaha waa dareemaysaane qofkaa diintiisa dibugomay celinin kamay leexinayn diintiisa mid kale inta lasoo qabto ama god lagu rido ama halkan lasoo joojiyo baa halkaa mifraqu ra'si la yidhaahdo dhakada bartankeeda baa laga saaraya miinshaar bahashan looxa lagu jeexo deedna markaasaa lagaga siinaya xagagaf waxa weyan sidaasaa lagu samaynayey bartaasaa laga saarayey sida loo wado ayaa laba dhanba laga dhigaya laba dhinaco midna xaggaa u dhaco midna xaggaa u dhaco isagoo saabira oo adkaysanaya arrintaasina diintiisa kamay celinayn oo kamay saarayn wuxuu rasuulku ku dhaartay ilaahay diintan iyo amarkan oo diinta ah inuu taam yeelayo dabeedna dhulka ammaanka iyo cadaaladdu markay camamto cidina cid saa way eegi weydaan cidina cid ku xadgudbi weydo ayaa waxaa dhici doonta raakibku safarka ah intuu ka dhaqaaqa sanca laba sancaa jira tan yamanta iyo mid shaam ku taala dabeedna xadaramood uu tago iyadoona yamanta ah inay u badan tahay labadan sancadan markaasi yamanta ee caasimadii markaa hore ee yamantii jirtay ee maanta ay haystaan imanka xunaa xoutiyiintu iyo tan xadaramood la yidhaahdo labadaasi waa masaafo aada u dheer labadaa dhexdoodu safraya hadday tahay meeshaa nimankii reer yemeni degeen ee baabun dimish ku taalle ee iyadana sancaa loo bixiyey taana xadiiska waa lagu fasiray halkaa iyo ilaa xadaramood inta u dhaxaysa ayuu iska safrayaa intaa uu safrayo kama cabsanaya allah subxaana wa tacaala cid aan ahayn iyo inuu is idhaahdo waraabaha ama yeyga ayaa kaa cuni adhiga wax kaluu ka baqanayaa ma jirto taasaa idin sugaysa walaakinakum tastacjiluun waar dul degdegaya tina sabra buu yidhi innaga iminka rasuulku inala hadlaya walaakinakum tastacjiluun durba waa daasheen sow ma aha ma toban sannadood baa lagu daali ma shan iyo toban ma labaatan sano ilaa mataa goormaa guusha la gaadhayaa waa soo salaalmadowdahay waxaad shubaysaan intaad iska daysa kuwiina khaarijka jooga hamigii qamigu haydinka hidhaya saaxadda soo gala raggani waa ila almowt xata almowt weeyaan markaasi xataa nalqallaah bay taagan yihin annagu aan ilaahay xujadayada hor dhiganno inta ka horraysa annagu hadduu ilaahay nasriga keenana waa falilaahi alxamdu wa ilaa haddii kalena dariiqaan ku tegaynaa war waa degdegaysaana in yar sabra buu rasuulku yidhi wixii dhacay baa dhacay soo maaha rasuulku in yar markuu joogay ee dowladdii markaasi uu ku dhisay madiina ee haddana soo noqday ee aynu markaa ka warrami doono khasawaadkii uu ku furtay maka maxaa dhacay markaa waynu soo aragnay sidaasoo kale iminkana nasrigu inoo sugayaan sanadii u horreysay hijrada oo ramadaan ah halkaanan ka bilaabayna insha allah sanadii u horreysay ee hijrada oo ramadaan ah ayaa muslimiintu waxay kawineen sariyadii ugu horreysay iyo ciidankii ilaaladaha ee ugu horreeyey ee rasuulku tiray uu hogaaminayo markaasi qiyaadadeeda xamse ibnu cabdimudarib markaa sariyadii waxaa ku xigtay markaa cubayda ibnualxaaris arrintaana wuxuu rasuulku uga jeeday nimanka inuu rucbiya argagax ku rido quluubtooda uu cabsigeliya cadowga ah markaa siirada ibnu hishaam iyo kayrkeedba waxay soo saareen uma bacasa cammahu xamsa radia allaahu canhum fii alaaiin raakiba min almuhaajiriin laysa fiihim ansaariyun ilaa siifi albaxr min juhayna limulaaqaati abijahl ibnu hishaam wa rakbun maca suhaad alaaami'a faxaala baynahum majdiyu ibnu camr aljuhani liannahu kaana muwaadican lilfariiqayni waxaa soddon muhaajiriin oo nin ansaariya aanu ku jirin buu adeerkii xamse ibnu cabdullah rasuulku u dhiibay meeshaa badda xeeligeeda la yidhaahdo oo reer juhayne ay degaan buu rasuulku u diray safar baa maraya halkaas sahankii uu rasuulku u keenay warkiisa abujahal uu hogaaminayo oo iyo rag la socdo saddex boqol oo nina soddon nin ninkiiba misaa kusoo hagaagaya toban weeyaan soddon nin iyo waxaa isu waajahay saddex boqol oo abujahal hogaaminayo kana xamsa hogaaminaya waxa weeyaan laakiin nin meesha degan oo reer juhaynaa oo markaa la yidhaahdo mashdi ibnu camar oo rasuulkana heshiis kula jira qoladan reer qureesheedna isagana markaa gacansaar la leh ayaa yidhi war labadiinu maanaa marti ii tihiin ee istaayo wuu kala dhex galay waa qaswadii u horreysay ee dhacday ramadaan markaa khasawaadkii nebigu duulay calayhi salaatu wasalaam khasawaadkii uu nebi maxamed duulay marka hore waxaan sheegaynaa inay kala fahmaan dadku alfarqu bayna asariya waalqaswa sariyada waxaa la yidhaahdaa goostan ciidanka weyn ka mida loo diro sahan iyo wardoon ama gaado cadowga soo gaado qaniimo ka keena ama dhibaato u geysta ciidankaa ha yaraada hase badnaado dagaal ha galo ama yaanu gelin shardigu waa inuu yahay goosan ciidankii weynaa ka mid ah waxaweyaan sariya la yidhaahdaa hadduu yahay ciidankaasi guutadii weyneed imaamkiina uu hogaaminayo rasuulku hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam ciidankaa dagaal ha galo ama yaanu gelin wakhtigaa ha badnaado ama yaanu badnaanin qaswa ayaa la yidhaahdaa marka haynoo kala calaamadsanaadaan sariya waxaa lagu magacaabay iyo qaswa waxaa la yidhaahdo khasawaadkii uu rasuulku gaalada duulaanka ku qaaday ama uu la galay ee isagaiyo gaalada dhex martay imise ayay ahayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ciidankii hogaamiyey binafsihi alkariima uu ku hogaamiyey sida culammada markaasi ay sheegayaan musxaaq iyo muuse ibnu cuqba waxay toddobiyo labaatan qaswo qolo kale waxay dhaheen waxay dhaheen shan iyo labaatan qaswo saxiixaynkana waxaynu ku haynaa koob iyo labaatan qaswehe jaabir markuu saxiixa muslimka ku sheegi u leeyahy sagaal iyo toban anaa xaadiray oo beder iyo uxudna aabbahay baa iga reebay oo nin yaro dhaliyo baylahdii baa layga tegey koob iyo labaatan saxiixaynkana waxaa ku jira bukhaari iyo muslim soo saareen koob iyo labaatan saxiixaynka waxaan ku haynaa koob iyo labaatan qaswo culimmadu markaa toddoba iyo labaatan waa gaadhsiiyeen qasawaadka iyo siirada ka warramaya saraayaagii ama ciidamadii oo rasuulku saaraanu isagu raacini xawaali khamsiin konton bay ahayn isku soo duuduub yani taqriiban shan iyo toddobaatan duulaan ama dagaal ayaa rasuulku agaasimay oo uu khadiday qorshaheeda iyo dhaqaalaheeda iyo ciidamadeeda iyo hubkeeda iyo saanadeeda uu markaasi isagu agaasimay qasawaadkaas iyo saraayaagaasi fadra yar oo wejihiis oo maxduuda fii cumri lumma marka loo eego cumriga ugu yar cumriga ummadaha ayuu rasuulku waxaayay toban sannadood gudahood toban sannadood gudahood nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shan iyo toddobaatan dagaal ama duulaan buu agaasimay innaga tobankii sannadood dambeeya inoo tiriya mujaahidiinta geeska afrika bal tobankii sannadoodee u dambeeyey inta duulaan iyo qaswa ee nimanka ina dhex maray inoo soo tira kooba waxaa laga yaabaa anigu saan rajaynayo intii rasuulka inaan kor marno calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan xaggee laga tamwiiliyaa saanadiiyo hubkiiyo dhaqaalaha xaggey ka helayaan cer iyo dhulba waa soo qufulateen inay koonka ilaahay leeyasoo laydima sheegin badda waa naga xidhateen cirka waa idinka nagala dagaalansan berri ma jiro haddana hub iyo saanad waa dhoobannahay ragna waa dhoobannahay dhaqaalana waa dhoobannahay idinma baanin idinama dowrsanno beesadi meel nooga soo baxdana ma ogidin haddaan risuqu samada nooga furnayn oo rabbigan koom iska lahoo koonkan rabbi iska lahoo maamula aanu jirin xaggee wax nooga iman lahayn soo noqda rabbigaa u toobadkeena kaasaanu ku jihaadnay nasradana ku helaynaa laa amriika iyo waman duunahaa ma naqaana annagu wabillaahi tacaala tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha astaqfiruka wa atuubu ilayk
طريق الأجل سرنا اسردوا